ilaahi faqad istamsaka bilcurwati lwusqaa xarigaad kaabuu qabsaday qofkii alla keliyana caabuda waxa kale la caabudana iska tuuro oo diida nabiganana calayh salatu slam in badan buu wuxuu dhihi jiray inaad rabbi keliya caabuddo weeye ood ku kufrido maa yucbadu min duuni illaahi alla waxaa ka sokeeye la caabudo marar badan buu ilaahay inoo soo sheegay isagu keliya inuu cibaadada inugu leeyahay oo inugu mutay nabigu maalinkuu mucaad ibni jabal la hadlay waa kii ku yidhi yaa mucaadu atadrii maa xaqu llaahi cala alcibaadi wamaa xaqu lcibaadi cala allaahi ilaahay addoommadiisa xaquu ku leeyahay ma taqaanaa addoommaduusa rabbi xaqay ku leeyihiin ma taqaan mucaadow allaahu warasuuluhu aclam buu yidhi waa kii nebigu yidhi xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an keligii inay caabudaanay wax kal la wadaajinin wey iyagana xaqay ku leeyihiin waxaa weeye qof keligii caabudoon u shariig yeelin inaanu cadaab iyo naar geynin ama ku waarinba haddaba xaqa rabbiga nagu leeyahaybaa wuxuu yahay kuu mar kale sheegay ee yidhi wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun cibaadadii haddaba sa ahayd ba waxaa lagaa doonayaa muctarifan adoo qirsan bixaqihi xaqa alla uu kugu leeyahy inaad caabudo waad addoonkiisii tahay suu doonana uu kuu amro amar kuu siiyo laa jaaxidan adoon diidanayn xaqa rabbi kugu leeyahay wahuwa ilaahay aladii huwa wahwa tawxiidkaasi keligii rabbigii in la caabudo ah oo tawxiid اlqasdi wاalab ah oo macnaa laa ilaaha ila اllahu ah aladii waa tawxiidkii alilaahu alluhu arsala bihi isaga uu la soo diray rusulahu rusushiisa uu la soo diray yadcuuna iyagoo ugu yeeraya ilayhi tawxiidkaas awalan marka ugu horaysa oo wa anzala alkitaaba uu ku soo dejiyey iyo watibyaana caddaynta min ajlihi isaga dartii oo wafaraqa uu kala saaray alfurqaana kala saaritaan xaq iyo baatil la kala saaro waa tawxiidkaa dartii waxa rususha lagu diiday ee lagu gacansaylay ee gaalaya iyaga dhex martay ilaa iyo haddana doolanka xaqa iyo baatilka iyo kufriga iyo iimaanka uu ka socdo waa ilaahay keligii hala caabudo iyo caabudi mayno ilaahay keligiibaa cibaadada mutay iyo maanu mudan baa la ysku haystaa isku haysashadiina heerar badan bay maraysaayo kuwo si toosa u caddaystoo ilaahayba diiday keligii inay caabudaano ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malaka leh iyo kuwale ilaahay keligiibaa mutay afka ka leh laakiin uurkoodiiyo dhaqankoodiiyo orahdoodii ay tahay ilaahay cibaado in lala leeyahayoo qabri iyo jinni jaanbaryayoo caabudaya iyo waxaan la garanaynin wuxuu yuu tari karaan jirin saa darteed ilaahay rususha uu soo diray iyo diimaha rususha lagula dagaalamay iyo waxa laga diiday kan dambe weeye ee xoogga in la saara u baahan dadkana hadya goor in loo caddeeya ay u baahan yihiin alla keliya inuu cibaadada mutay wey iyagoo sidaa afka kaa yidhi baa cibaadadii hoos marka loogu daadego baa mid walba dariiq lagala baxay oo meel lala aaday wax badanna waynu mari doonaa insha allahu tacaala wahuwa tawxiidkaas alladii kii weeye alilaahu alluhu arsala bihi isaga uu la soo diray rusulahu rusushiisa uu la soo diray yadcuuna ilayhi awalan iyagoo marka ugu horaysa ugu yeeraya isagaa in la qaato rususha insaa lala soo diray qur-aankaa lagu sheegay aayad qur-aana meehe aayado tiro badan oo qur-aanka baa lagu sheegay rususha waxaa lala soo diray in rabbi cibaadadiisa ay taxqiijiyaan dadkana u sheegaan dhammaan rususha lala soo diray maxaa ka mid ah ayadahaas taa bishaaro way cibaadadaan rabaa cibaadadii suuratu naxli ma haysid walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula maxaa lala soo diray an icbudu llaha wajtanibu طaaguuta laa ilaha ila اllah wey rasuulka ummad kasta rasuul baa loola soo diray ilaahay keligii caabuda taaquudkana ka fogaada شharca lakum min الdiini maa waصى bihi nuuxa wاladii أwxaynaa ilayka maa waصaynaa bihi ibraahiim وmuuسى وciisa an aqiimuu الdiina walaa tatafaraquu fiih aayado kalaa jiro ilaa rasuula nuuxii ilayhi أnahu laa ilaaha ilaa ana facbuduuni caabuda aayadka qur-aanku sidaasay u tira badan yihiinoo fartaynu qaadnaba aayado qur-aan iyo axaadiid sugan baynu helaynaa marka la yiriyo kutira kutaan ma wabaahnimba waanzala alkitaaba watibyaana kitaabka qur-aanka iyo cadayntana waxaa loo soo dejiyey min ajlihi ajli lcibaada oo cibaadada ilaahi la caabudi lahaa qaabka loo caabudi lahaa anwaacdii cibaadadii baa kitaabka qur-aanka kowdheh sunnada cadaynaysa ee nabigu ku cadaynaya waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim iyo tibyaanku cadaynta weeye qur-aanka iyo sunnada sharxaysa ee waxyigaaba waxaa loo keenayba dadka in loo sharxo say alla keliya u caabudi lahaynoo laba qaybood leh cibaadadii ilaahay uu ka rabay iyo hadday leexiyaan inay cibaadatu hayrillaahi noqonoo looga digayo sa darteed qur-aanku wuxuu ka bilaabay salaaddii sunnaduna salaaddii bay sii sharaxday waxaa lagu xijiyey zakadii sunnaduna way sii sharaxday waxaa laga hadlay soonkii sunnadu way sii sharaxday xaj baa laga hadlay sunnadaa sii sharaxday cibaadaadkii anwaacdoodii oo dhan baa qur-aanka lagaga hadlay sunnada nabig al sl way sii sharaxda way sii faahfaahisay waxaa laga hadlayee dartii loo soo dejiyey in la xaqiijiyaa wuxuu yahay ilaahay keliya cibaadada inuu mutay ilaahay cibaadada loo khaalis yeelo saa darteed baa rususha lala soo dirayey rabbi keliya caabuda kutubtana waxaa lagu soo dejinayey sidii rabbi keliya loo caabudi lahaa wafaraqa ilaahay waa kala qaaday alfurqaana xaq iyo baailkuuna ku kala saaray dadk hore markaasay xaq iyo baailka intay kala raaceen bay kala miirmeen ay kala baxeen oo la kala jabay ilaahay inuu qur-aanka u soo dejiyey xaqa iyo baailka inuu ku kala saarana meelo qur-aanka ka mida lagu sheegay suurad baa lagu bilaabay ahayd magaceedaaba la yidhaahdaaba tabaaraka aladii nazala soo dejiyey alfurqaana midda kala saaraysa xaqa wqur'aanan faraqnaahu faraqa ma aha tan xaq iyo baail buu kala geeyey ma aha qur-aankan soo kala qaybqaybinay wey qur-aankan keliya furqaan lama yidhaahdo kutubta ilaahay oo dhan baa sidaa ahayd suurat اlqasas soo ma ahayn kitaabkii nabi muuse ilaahay siiyey inuu ku tilmaamayey xaq iyo baailka inuu kala saaro soo aayadda suurat اlqasas ma ahayn suuraة اmuminuun dheh suuraة اlmuminuun wey qasas maaha walaqad aataynaa muusa اlkitaaba wاlfurqaana lacalakum tahtaduun wajacalna bna maryama wa umhu ilaa akhirkeeda walaqad aataynaa muusa اlkitaaba baan siinay kitaab iyo wاlfurqaana kala saar xaq iyo baailka kala saaro xaqu markuu soo dego ee xaqu yimaado waan isku duubnaana iyo hallayshuwanaadi iyo xaq iyo baailka yaan la kala qaadin iyo hal shaati aan wada xirana iyo tolkaa iyo qadharkaaga iyo qabiilkaaga iyo tolkaaba lagama dhexbaxa iyo wax saa la yidhahdaa ma jiraan waa in xaq iyo baailka marka la kala raaco la kala soocmaa wey ahlulxaq waa inay ka socon ahlulbaailka walow kaanuu aaba'ahum ow abnaahum ow ikhwaanahum lidaalika suuratu tawba baa lagu cadaab muslimiinta dad muslimiinta ahabaa lagu dhacanaantay inay xaq iyo baailkii oo kala miirmay oo makiya madiine la kala degay oo xaaladdu xiiro xiiro iyo colaad iyo seef iyo dagaal tahay inay tolnimo iyo qaraatinimo u dugsanayaan baail iyo bidcawadayaashii innaga laakiin soomaali baa nahayoo xisab qabiil marka ay timaado baatil wadihiiyo barabagaanlaha reerkooda ah buu ka agdhow yahay safka horena uu ku jira casharadana uu fadhiyaa war ninku muxuu wadaa baail buu wadaa war maxaa u daba socotaa tol baa nahay qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum وcashيiرaتكم وأموaaل اqتaرفتmuuha وتiجاaرaة تkشhوna kaساadha ومasاakiن ترضwnha أحaب إليكم miن اللahi وaرasuuله وجiهاaد في saبيiلi فترabصوu حatىa يأتiيa الlah بأمri sugaa la yihi haddii aabbaheedan dhalay iyo caruurtiinni iyo walaalihiin iyo haweenkiinna iyo xigtada qoyskan ka dhalateeni idinkala iyo xoolihiinna idinkala fiican yihiin ilaah iyo rasuulkiisa jidkiisiyo in saata intay la qaadoo la hijroodo fooda laga maleegay nimankaasi ilaahay tuu idinku dhiga waa arki doontaan suga inta idiin imanayso alla soomaalida show maxay aayadani ilaa subana taala si inuu ogaa inuu yaqiino fiiri ana soomaalida maxayna qaban lahayd markay xiisada iyo kululaato bal hadda maalmahan martay kululayd bannaanaha la taagtaagan yahay fiiri safka hore masaajka wii ka soo dareeray ee qur-aanka akriyahayey ba waxaad arkaysaa iyagoo midkii ciddoodaha baatilkaa markay culaysku soo gaaro garab taagada safanaya doofaarka iyagana loo daaya ku leh marka looma baahna wa faraqa alfurqaana usuusha iimaanka waxaa ka mida alwalaau walbaraau afraadda masaa'ilka towxiidka kitaabka qur-aanka haddii lagu noqdo marka laga reebo rabbi iyo jiritaankiisa iyo sifaadkiisa laba laga reebo masalada labaad laga reebo rabbi cibaadadiisa guudoo la is-amrayo way yar tahay masale aayadaha qur-aanku ay uga hadleenoo u soo celceliyeen sida masalatlwalaa'i walbaraa'i loo soo celceliyey way yar tahay masaladasaa loogu soo celceliyey qur-aanka ilaa ninkii masalada faahfaahinteeda aad ugaan raba kitaabka labada mujalada inuu aqriyaa fiicnaan lahaa maxmaas ibn cabdillah aljalcuud almuwaalaatu walmucaadaatu fi shariicati alislaamiya la yirahda kaas aad uga fiican kan maxamed saciid alqaxtaani alwalaa walbaraa la yirahda halka mujallad yar ah kanaa ka fiican labada mujalladoo almuwaalaatu walmucaadaatu fi shariicati alislaamiya xataa masaa'ilka axkaamta camaliga sidii walaa walbaraa u galayo iyo waxay culimmadu ka yidhaahdeen bay kitaabka ugu tegaysaan wakallafa allaahu ilaahay wuxuu ku laazimiyey oo qasab kaga dhigay alrasuula almujtabaa rasuulkii ilaahay uu doortayna qitaala man dad inuu la dagaalamo tawallaa ka jeesaday canhu can tawxiidi aluluhiyati waalcibaadati ka jeesaday oo waabaa diiday qoladii diidayna la dagaalamaa la yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadihum saaqiruun aayad qur'ankaasaa lagu sheegay dagaal baa la amray yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاklud calayhim wamaأwaahum jahannamu wabi'sa اlmasiir qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari mar waa kila laha in badan baa qur-aanka lisamray mar waa layscanaanto waxaa la yidhi maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi ihaaqaltum ilى alard araditum biاlxayaati اdunya min alaakhirati famaa mataacu اlxayaati اdunya fi اlaakhirati ilaa qaliil barna qola la dhaleeceeyey ka gagabatoo ka warwareegtayo tiri lowlaa ilaahay maxaa dagaalkana loogu dibdhigi waayey bay ihahdeen lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qari may aayad amahayn aayaddii suurat nisa maxay ahayd qoladii ilaahu dagaal maa nala faro dagaal maa nala falamaa kutiba calayhim alqitaalu idaa fariiqu minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illahi washadda khashya wa qaaluu rabbana calacalka dhegeyso lima katabta calayna alqitaalahu dagaalkana maxaad qasab nooga dhigtay dagaalka qasab waaye marka xataa yakuuna diinu ilaahu diinku noqdo khaalisan lahu alla mid gaaru ah siran qarsoodi iyo wajahran sida muuqataba diquhu ka yar masaailka yaryarkaa iyo wajilluhu masaa'ilka waaweynba intaba ilahay diintu khaalis u noqoto suuraة اlbaqara iyo suuraة اlanfaal baan labada lagu sheegay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnaة wayakuuna اdiinu lilaahi iyo wayakuuna diinu kulhu lilaahi wayakuuna diinu lilaahi fain intahw falaa cudwaana ila calى الظaalimiin ويkون الdين كله لله فإن انتهوا فإن اللaha بmا يعملuنa بصير وsورة الأنفاaلة hadaba arintaasi arin garab socotan ilahay waa inoo sheegay kii gaal ahaana ilaa aad gaalowdo weligii dagaalkasna joojin maaya ad maay u joojin dagaalka وlaa يزaaلuuna يuqاaتiلuuنaكم xatىa يرuduuكم عan diiنiكم in اstaطاacوu adim isdhiibi marka haddii xataa la xanuunsado waxaa la yidhi oo dhaawac iyo dhimashadu badato in تakunوu تأlamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun wa kaana allaahu ya akhriye dad badan baa halkaa markaa maraysa casiiz alxakiiman akhriya daynu kugu fakarna aayadaas wahaakadaa sidaasoo kale baa ummatuhu ummadiisiina qad kullifuu lagu qasbay oo lagu waajibiyey bidaa jihaadka iyo dagaalkaas muslimiintii laftooda dagaalkaa inay galaan ilaahay waa ku waajibiyeyoo waa ku qasbay nabiga keliya ma ahano hortii nebi moxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam jihaadkiina waa dhammaaday ma aha jihaadku waa jihatan iyo muslimiinta u yaalla oo markii la yidhaahdo qaatilu ladiina muminiinta khitaabka lagula hadlaya wa qaatiluuhum innaga waa waxa lala hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu innaga sooma mar hadday sidaas tahay nabigii ingiriisku soo diray baa yidhi jihaad baa nasakhi ma maqasheen waagii ingiriisku uu lahaa almamlakatu alcudmaa ee uu la baxay magacan g b ga uu la baxay g b ga waa taqaanaan sooma great britain markuu leeyahay uu la baxay mamlakatun laa tagiibu canha الshams qoraxduba kama dhacdaba meel bay qoraxda u soo jeedaa ilaa kanadana wuu haystaa australia new zealandna wuu haystaa africana wuu haystaa yurubna waa halkuu joogay hadda laakiin jasiiradda xun buu ku urursamay inkastoo weli makrigiisii dabku dhigay iyo miinooyinka u aasay ay shidmayaan ay qarxayaan haddana ilaahi subxaanahu wa tacaala sidaa uu noo amray inaan ula dagaalanno weligoodna aanu u wadno baa laynaga doonayaa inaynu u dagaalannoon dagaalka u wadno kullu zamaanin wa makaanin bixasabihi macnaheedu ma aha digdigdigdig iska orad ma aha laakiin waa inaad ku talagasho saa darteed nabga xasan wuxuu yidhi man lam yakzu ninkaan duulaan ilaahay dartii loo duulay raacin oo dhiiggu daadanayo walam yuxadid nafsahu bilghaswi naftiisana aan kula haasaawin maalin ilaahw yaa duulayo duulaan iyo jahla baad raaci lahayd oo sidaa ku dhinta maata wa fiihi shucbatu min nifaaqin gabal nifaaqnimo irbad nifaaqnimo iyo sun baa kugu duran haddaba halkaasaa diinta la gaarsiiyey wahaakadaa ummatuhu qad kullifuu bidaa jihaadkaas ingiriiska waagu haddaba uu qabsaday hindiya ee muslimiinta hindiya ay ku keenkeeneen buu mid soo diray qulaam axmed miirza la yidhaahdo oo uu ka yiri markii hore weli baan ahay buu yidhi ummadda mogta khuraafad markay ka badato tallaaba tallaaba lasoo qaadi weli buu iska dhigayoo waa la barakaystay deedna hareeraha markuu fiiriyey buu caama dhagaweyn dabadidaysa arkay markii dambe wuxuu yidhi ana almasiixu almawcuud masiixii magaciisihii soo degay mahdigii weeye aniga muddaa la socday allahu akbar allahu akbar baa lyidhi waa la garab diday kullu shaytaan waa la daba diday markii saddexaadna wuxuu yidhi ana almasiixu almawcuud masiix ibna maryamehe aakhir wainahu la cilmun lisaacati la yidhi weeye aniga markii dambena wuxuu yidhi war nimanka magacayga soo axmed lama yidhaahdo qur-aankaaba horey ii sheegay nabi imanay inaan ahay waid qaala ciise bnu maryama ya bني srاaئيل iنii rasuul الlahi ilaykum muصadiqا lima bayna yadaya min الtwraati haye وmubashirا birasuuli yaأtii min bacdi axmedka la sheegay ani waayo yiri marka qolaa kaa raacday oo rumaysay xaruntooda ugu weyn hadda waxay ku leeyihiin wuxuu ku fiday shifu qaara hindiya indiya iyo bakistan iyo hadda baasaboorka bakistan waxaa loogu dhuftaa qaadiyaani inkastoo wadankaba hadda qaadiyaani haysta bakistan ruis musharaf ma taqaanaa inuu qaadiyaaniya saamu taqaanaan khulaam axmed miirza alqaadiyaani waa magaaladiisii qoladii ninkaa rumaysee nabiga ka dhigata oo ilaa hadda joogta baa qaadiyaaniya la yidhaahdaa muslim ma aha baasaboorkooda bakistan xilligii diyaa'ulxaq iyo waxaa la goamiyo dastuurka lagu daray ilmahooda jinsiyadda in loogu qoro diinta oo qaadiyaani la yidhahda saasun xaranku uu tegin waa dhaweytuur tabcan uu ka tiro buuqii dhacay waa lagu celiyey ilaa hadda iyagaa wadankii haystee saldhigooda ugu weynse ingiriiska ku yaallaa iyo satalaytyadoodu kenyana way joogaan abaarihii hadda dhacayna meelo sentaro wax lagu quudiyay goboladan wajeeriya ka furteen nairobi xarumay ku leeyihiin mombaaso xarumay ku leeyihiin meel la maalgeliyo satalaytyada way soomaali baa gashay oo qaadiyaaniya noqotay kuwa ingiriiska joogo haddii ilahay london idin geeye meel east london la yidhahda dhinaca bari degan ku saa ciidamada soomaaliya ku ahaan jira ina maxamed casiya la yidhaahdo baa qaadiyaaniye galay markaasuu dadka intuu ku soo yihi wuxuu ilmaade rayaalow tolkay haddaad tihiin dhulkii isbitaallihii iskuullaha laynoo dhisiya jidadkee baashayla soo gala mid dee iska qaylaya oo meesha soo istaagay wuxuu yidhi maxa asow tii saxda ahayd baractiskeedii baanu tabar u laanahaye dee tufaal saasaan dhahayna annagu buga oo diin suuqa madow laga suuq madowa tii saxda ahayd baaban camal camalkeedi iyo baraatigadi saan u tatbiiqeedi aan garan laanahay kari laanahay tufaalsoo buga suuq madow saan dhahaynaa markii hore ilaa sodomeeye qoys baa gashay oon garanayni waxan markii laga hadlaya dadkii ka soo noqdeen dhowr qof baa ku hartay markii ugu dambeysay inay ku jiraan in kale warmahay ku jiraan bay u wardambeysay intaa wararka maqlayay marka bahasha qaadiyaaniyada la yidhahdeen nabiga ingiriiska soo diray keliya baa waxaa loo soo diray diintu waa inteedii laakiin jihaadkaa la nasakhay si ingiriiska xabadda looga daayo hadda hadday kululaatana nabi kaloo jihaadka nasakhay waynu soo dirayaan nimanka reer galbeedka nabi bay u soo dirayaan qolo laakiin waxa la yaab ka leh ummaddii nebi maxamed oo qur-aankii baan rumaysan nahay leh oo og inaan nabi ka dambeeye jirin haddana nin nabi sheeganaya rumaynaya si yaal adugu waa dhexdaasa waad ogeedeen kuwii boorama lagu qabtay soo maa ee lagu soo eedeeyey inay nabinimo sheegteen soomaalida ah ee markii dambe yidhi annagu nabinimo maanaan sheeganay awliyanimo aan sheeganay markay khatarta dareemeen maydaan maqal xoogay ka horbeehayd marka iska jira adduunku nabad ma aha nabiyaal badan baa isa soo wadwada nabiguna alay slam nabiyaal badan gadaashii dad sheegan doonaan been alayo wuu sheegay wa fii nasi lkitaabi kitaabka naska qur-aankaana wuusifuu lagu tilmaamay umma mujaahida inay tahay ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar jihaadkuna waa juz amr bimacruf nahy cani lmunkar ka mid ah waqad xawatu towxiidkan waxaa koobtay oo soo ururisay lafdatu shahaadati ereyga kelimada shahaadada iyo towxiidka ah fahiya iyadufahya iyadu sabiilu lfawzi jidka liibaanta weeye iyo wasacaadati isla liibaanta weeye jidka lagu guulaystee lagu liibaano waa inkuu qofku kelimatu towxiidka uu yidhaahdo laa ilaaha alla xaq lagu caabuda ma jiro ila allaahu allaha keligii amaahane siday tahay haddaad ugu dhaqantood ugu dhegto waxaa weye waad ku liibaani waad ku badbaadi man qaalahaa qofkii yidhaahda muctaqidan isagoo rumaysan macnaaha macnaheeda rumaysan ee afka intuu ka yidhaahda uurka aan ka rumaysnayn ee afka marka uu ka leeyahay uurkana ka rumaysan oo wakaana ahaaday caamilan mid ku dhaqmaya bimuqtadaaha waxa ay keenaysa ay kulansatay ee lama huraanka u ana ku dhaqmaya fi lqowli eray ahaan iyo walficli fal ahaan oo wamaata ku dhintana muuminan isagoo sidii u rumaysan yubcau yowma alxashri baa la soo saari naajin isagoo badbaado aaminan aamin ah xaflad baa ka jirta kolshariifow xaflad baa ka jirta dumarka marka halkan waxa uu leeyahay ninkii kelimada towxiidka ku dhawaaqa shuruuddeeda waxaa ka mida markay ku anfacaysa shuruud kale way soo socotaaye horta muctaqidan macnaha inaad tahay wey macnaha ay tilmaantay waa in afka keliya ayna ka ahayne horta aad si dhaba u rumaysan tahay waxaa laga cararayaa munaafiqiintaa wey waxaa jiri jiray niman munaafiqiinahoo laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullaahi kuleh sooma jiri jirin waagii hore haddana way jiraan waxaan naqaanaa soomaali odayaal leh oo kaabaqabiilo leh oo siyaasiyiin leh oo gaalo a markuu ku yimaadana laa ilah mxamd rasulahi leh waxaa joogay soomaali laa ilaaha ila allaahu leh oo salaada soo tukata gaalo kiristanana ah salaadana dadka ula gala masaajka si aan loo dareemin xaggey joogaan talow islii waa ka mid meelahay joogaan marka muctaqidan macnaaha kelimadan markay wax tarayseed ku dhawaaqayso waa inaad rumaysan tahay macnaha ay keenaya ereygan iyo macnaha ay leedahay afkaan ka dhihi uurkana waan ka rumaysnahay keliyana waxba tari mayso wa kaana caamilan bimuqtadaaha ereygan waxa uu keenayo waa inay dhaqankaagana ay ka muuqato oo anigu uurkana waan ka rumayn afkana laa ilaaha ila allaahu dii baan ka dhihi kadibna waxaan doonaan iska samayn oo dariiqaan doonaan mari oo hadbadiiniyo mabda aan doonaan geli oo shuuci baa noqon oo hanti wadaag baa noqon oo waxaa noqon dimuqraadiyad baan rumayn waxaas wax isle maaha mabaadii dimuqraadiyad haddaad rumayso tii ilaahay bannaankaad dhigtay haddaad hanti wadaag iyo shuuciyad rumaysana tii ilaahay iyo diin bannaankaad iska dhigtay marka waxaa lagaa doonayaa wuxuu yahay wa kaana caamilan bimuqtadaaha waxyaabaha burinaya inaad ka ilaaliso anuu laa ilaaha ila allah baan idhi qalbigana waan ka rumaysnahay sanamkana waan iska barbarakaysani maya maya maya aniga de kollaba laa ilaaha ila allahu waan iska idhi waana iska rumaysnahay meel baanan u socdaayo saliibkaan iska xiran sawir baan isaga geli wax socon maaha oo maxaad rabtaa bahalkii isbonsarka aan ku meel marinaya caamilan bimuqtadaaha waxaa weeye wax kastoo burinaya oo jebinaya inaad ka ilaaliso wax kastoo dhaawacaya oo waxu dhimaya inaad ka ilaaliso oo fi lqowli erey kaa soo baxaya iyo walficli fal aad ku tallaabsanaysaa anugu qur-aankan waan rumaysnahay iyo towxiidka musxafkana waan isaga fadhiisan wax socon maaha aan warqadda musxafka riijiyo sonkortaan ku duuban oon ku shuban dansaa u duubo baan ku shuban soomaaliya markay dhibaatooyin ka dhaceen kuwa kitaab musxaf intay soo googooyeen sonkori riiji ku miirsanayaa laii sheegayo markii waa sida warqad kalaan waaye yiri warqad kalaan waayey buu le warqad kaleon ku duubo baan waayey de marka waxaa wey waan ku duubayaa hadhow isagu suu dooni ha yeesho uu soo goostay musxafkaa meesha u yaallo kol waraa u goosanaya arrinta saas oo kaleeta ah baa la haddii aan lagaa helood iimaankiina ku dhimato yubcau yowma alxashri naajin aamina fa ina macnaaha haddaba macnaheeda alladii macnahaasoo calayhi isaga dallat ay ku tustay yaqiinan si dhaba kuu tustay oo wahadad ilayhi ayna ku hanuunisay dadka an laysa inaanu jahay jirin weydi bilxa ilaahun ilaah yucbadu lagu caabudo bilxaqi xaq lagu caabudo ila alilaahu alwaaxidu allaha keligiya almunfaridu la keliyoobay bilkhalqi abuuritaanka waarisqi deeqda iyo bitadbiiri maamulka jalla waa ka weynaaday can ishariiki cid la wadaagta iyo wanadiir wax lamida midnaba laa ilaha illahu macnaheedu saa wey inaanu jirin cid xaq lagu caabudo oon allah ahayn allahaasi waa ke waa allaha keligii wax abuuray ee keligii wax arsaaqa ee keligii wax maamulay wax la wadaagana aanu jirin wax lamidana aanu jirin kadib waxaa ugu muhiimsani waa inta soo socota wa bishuruuطin shuruud sabcatin toddoba ah baa qad quyidad lagu xiray wa fii nusuusi اlwaxyi nusuusta waxyigayna xaqan si dhab ah waradad ugu soo aroortay shuruudaasi fainahu maxshaaniye lam yantafic kuma intifaaco qaa'iluhaa kelimatu tawxiidka qofka ku hadlay binutqi ku hadal keliya kuma intifaaco ilaa xayثu yastakmiluhaa markii shuruudan uu soo dhammaystirto ee shuruudan oo dhan uu la yimaado maahane si kale uguma intifaaco adoon shuruuddaa la imanin kelimada tawxiidkaad ku dhawaaqday ama afka aad ka tiri waxba kuu tari mayso toddobadaa shardi in lagaa helo wey alcilmu inaad taqaano walyaqiinu inaad hubto walqabuulu inaad aqbasho walinqiyaadu inaad u hoggaansanto ee fadri ogow maa aquulu waxaan ku leeyahay wasidqu inay runkaa tahay iyo walikhlaasu inay alla keliya aad uga qasado walmaxabatu inaad jeceshahoodan qasbanayn wafaqaka allaahu allaha ku waafajiyo lima axabahu waxuu jeclaaday toddobadaa sharti wey alcilmu macnaheed inaad garanaysa wey horta haddaad ereygii isaga dhawaaqdo adoon wuxuu macnihiisu yeegelayna cajam baa tahay nin baa la soo qabtay halkaa laga soo qabto waa la islaaminayaa laa ilaaha laa ilaaha ila allaahu ila allaahu waa loo meeriyey waxaan loo meeriyey macnihiisa ma garanaya muslim ku noqon maayo muslim noqon maayo haddaad rabtaa inaad barakaysataan marka hore luqadiisa uu fahmaya ku islaamiya oo macnaha shahaadada iyo rasuulka ugu qiritaankiisa alayh salatu asalaam ugu meeriya macnahana u sharxo ma fahantay dhaha kadib haddaan rabtaan carabi ahaan u barakaysta laakiin carabi baad ugu meerisay waxaanu akhriyayna qofka macnihiisu ma garanayo sharcan waxba kama guntamaba towxiidka keliya ma ahee erey kasta oo tiraahdo sharcan oodan macnihiisa garanaynin marka laga reeba qur-aanka iyo adciyada wax kasoo qaad ma laha wax kastoo axkaam ka dhalanayso macna ma laha nin baa gabadh loo guurin qabiltu qabiltu nikaaxaha nikaaxa biha maxaa lagu yidhi hadii la yihahdo ma garanayo ku dhihi taa meer kumaaso horta af wuxuu garanayo ninkan qabiltu maba garanaya inuu aqbalay in kalma bisooge qabiltu bu iska yidhi zawajtuka zawajtuka zawajtuka maxay tahay daa tira ma garanayo ku leeyahay ninkaas waa isaga meerisay uun maahane wax allaale wuxuu gartay ma jira taa guur ma aha haddaad rabto carabiga inaad barakaysato ama u macnee ama marka hore luqadda uu garanayo ugu xukunkii ku gurud kadibna kan dulmar markaad gurudda xukunkii ama ha garta ama yaanu garanin uطi الsharط الأول alcilmu faاclam أnahu laa ilaaha ilا الlah nabiguna ala sl u ninki kelimadan yihahda wahuwa yaclamu isagoo laa ilaaha ilا الlah man maata huwa yaclamu isagoo garanaya haddaadan garanayninba wax ka soo qaad male warkaagu weligaaba shahaadada ku celceli ku werdi maanto dhan macnaheeda ma garanaysid muslim laguma noqdo labaadi walyaqiin wey macnaha ereyga inaad garanayso iyo saa inuu yahay inaad hubto amata lownaadi taxayanti w iska soco inaad yaqiin u hubtana waa masalo kale wey yaqiin inaad hubtana waa masalo kale wey aniga ereygan macnihiisa inaan garanaa laga yaaba laakiin aanan hubin war ma hubtaa saa inuu macnuhu yahay hadii la yihahdo aan ihahda maya saa hadday kaa tahay macnaha waa garanayaa laakiin sidaa inay wax u jiraan aniga ma huba hadday kaa tahayna iyadana wax tawxiidkaagii waxba kama jiro waa inaad macnaha aad garatay inay sidaa tahay boqolkiiba boqol ay noqotaa laba walqabuulu inaad aqbasho wey adigoo og arrintani sidaa inay tahay oo boqolkiiba boqol tahay baad diid istiidsiin kartaa sooma markii la murmayo soomaaan arag arrin ay qof laba qof isku hayaan oo kan uu og yahay oo ka isu diidsiinayo ama arrin ay ogtahay saa inay tahay laakiin kaa dhaadhicilood qaadan laadahay baa jirta way dhacday saasay u dhacday lakin waad qaadan laadahay saa haddaad tahayna adigoo garanaya macnihii oo saa inay loola jeedo macnaha loola jeeda saa uu yahay dhab uba boqolkiiba boqolay kaa joogto laakiin macnihii kaasoo taagan yahoo diidsantahay ka biyo diidsan tahay iyadana muslim ku noqon maysa haddaad tidhaahdo fadri ogow maa aquulu walinqiyaadu inaad hogaansanto markii aad ka aqbasho qalbiga ee tidhaahda allaylahay ereygan macnihiisa gartay sidaa aan u gartay baanan u gartay inuu run yaho shaki igagama jiro waanan aqbalay oo muran kama qabo alinqiyaadu waa inaad hogaansanto dhaqankii lagaa helaa ood raacdaa oo halkii laguu jiidaba siriti faruur xiran aad gashaa wey isdhiibtaa haddaad tidhahda may aniga waan aqbalay laakiin niyow saan doonaan iska yeeli tan waan ogahay waan aqbalsanahay waan ku qanacsanahay saa inay tahay baan ogahay kaa tahay markaad annaga na leedahay laa ilaaha ila allah waan hogaansanahay waan aqbalsanahay markaad leedahay inay kaa run tahay oy kaa dhab tahay oo musadiqan aad tahay mid rumaystay oo run iyo dhab inay tahay waxa afka aad ka sheegtay eed xubnaha kaga dhaqmaysaay in sida aad noogu sheegto waan hubaadu waan hubaan noqoto waan aqbalaydu waan aqbalay noqoto haddaadna tirahda waan aqbalay waxoogayna xoqashiyo isgiriirixin kale kugu jirtaay annaga unbaadna sirtaye ilaahay agtiisa cidna siri kari maysado caliimun bidaati suduuri wey walikhlaasu alla keliyana inaad u qasado wey oodan cid kale kula lamaanaynin haddii aad tiraada ilaahay intaaba waa u ogaho waa u qirsanahay laakiin kuwo kaloo iyagana waxoogay la hebaa jiro buqi jilaani aha lama qadin karo buqi jilaani aha lama qadin karo haddii la yidhaahdo waxba meesha kuma lehna waxba meesha kuma leh haddii la yidhaahdana arrintaa waxoogay sheekhii jilaani aha sharaf dhacbay ku tahay haddaad tiraahdo ee waa in wax laysaga ogolaado waxaad u noqon jira markii carabta maxaad ka duwantahay dhihi jiray ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu maa malak adaa isla leh adaa isla leh sheekhu waxba ma tari karo oo kuma gargaari karo oo ilmo kuma siin karo sharaf dhac baa loo arkaa sheekhii sharafta in laga xayuubiye oo maxaa uu sharafa wixii alla lahaa qayb in la siiyo taashir bacda lahaa cabdiqaadir wuxuu leeyahaa iyo cuntami weyde waxyaabadan soo tiriyey walba carshiga kursiga rabbaadoo lagu ciseeyaay walba carshigiisa nuurka leh waan ku ictiraafnaa soo tiriye wax waa kii u lahaa cabdulqaadir wuxuu leeyahaa iyo cuntami waay bal adduunyada wuxuu ku leeyaha la ii sheego nin hadda dhintay oo ragga hore ahaa intay xidka u horreeya soomaalida markii soo soo gaarayay shimxuud iraad la dhihi jiray baraggii tawxiidka sida fiican u fahmay buu ahaa isagoo meel jooga oo beribaadiyo reenida iska baadiyana iska degan baa mid ordayoo suufiya maalin arbacaad u yimid wuxuu shimxuud iraad yaa arkay inuu xoogay ka yar wax ka yar qaadqaadu raba ka luflufu raba shimxuud iraad yaa arkay shimxuud iraad yaa arkay markaasuu yidhi waa ikan nin laf yarna waa aha markaasuu wuxuu yidhi galabta waa arbaco awliyadii baa shiraysay meel hebley joogeen haddaan ka imid awliyadii qurbaankoodii baa la ii soo diray sheekh jilaani yaa joogay buuri markaasuu yidhi adeerow ma adigaa ka yimid awliyadii haa ma soo aragtay sheekh jilaani haa isisiig buu dhexrisiisug guriguu galay wuu soo labistay biyii buraashadiisi biyuu soo qaatay kabiisii soo xirtay ushiisii soo qaatay hawadii biraadeen waa ku raacay hawaabaa rabay awliyadoo shirsanaya sheekh jilaani ina arkee hawadii markii la soo dhaqaaqay wuxuu yidhi taasi de lama wada arki karo waa cilmulbaaino dad weeye cilmulbaainkina la gala ujeeda wuxuu hadda waxaan ku weydiiyey hadda taanku aduma soo aragtay haa anu haddaan ku raac hadda ma arki kara miya wuxuu yidhi ma arki karti iska soo jeeriyo ilaahayow ma ninkaa halkaa lagu soo arkay la sheegaya jiiraani la yidhaahdo baan saddex walood inta lagu jiido ama nin dhintoo aakhare ahday ama adduunku nooloo la arkaan midna laga dhegeynin ninun adduunku nooloo la arko oo loo tago iyo nin aakhire ahday oo dadkii dhintay oo kaleeto ah ilaah miyaa laadaa midna maanta jilaani lagu toosinaynin baa sheekh miraad laga hayaa marka arrintu waxaa weeye sheekh jilaani wax ma tari karo ubadna kuma siin kara gargaarna ha weydiisanin baa waxaa laga dhigay in sheekhii sharaftaba laga qaaday oo sharaftu maxay tahay waxbuu bixin karaayo gargaari karaayo duruusa u kala gediroo cerya dhulbu isku qasiyo janniya naarbu foodiisu dhufan in la yidhahdo wey oo sifaadka ilaahi awooddii rabbi lahaa keligii la siiyo saas darteed haddii aad ikhlaaskii lagaa waayo inta haddaad rumaysan tahay mukhlis matid mushrik baa tegow tawxiidka waxba kama jiraan walmaxaba waa inay jacayl qalbigaa ku jiro oo islaamka iyo diintan iyo tawxiidka aad jacayl u hayso oo niyad wanaag aad u hayso ood qalbi saafiya u hayso laakiin hadday dhiban kugu tahay islaamkan jinnina waana lagu qasbaya waana la qasbaya hadday kugu tahayna tawxiidka waxba kagama jiro wafaqaka allaahu allaha ku waafajiye dhammaanteen malehna waafajiye lima axabahu waxa uu jecel yahay halkaas maanta cashirkeenna ku egyahay insha allahu tacala dee cibaadadii anwaacdeediin baa hoos loogu sii dhaadhici doonaa tolkeen iyo cibaadadii saxiixayd meelaha la kala marayana waa isla arki doonaa sal allah wasalam calaa muxamed wa subhanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد وحسو قرن مؤلف رحمه الله تعالى إنه فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك قال الناظم رحمه الله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك ففم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي فصل في بيان ضد التوحيد هو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل نوع منهما وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار mualifku raxima allahu tacaala wuxuu aan ka hadli doonaa cashirkeennu insha allah ku saabsan yahay labadan fasal ee aynu aqrinay fasalka hore wuxuu kaga hadlayaa saddex mas'ala oo cibaadada la xiriirta cibaado maxaa la yidhaahdaa oo masalada koowaad ee uu ka hadlayo masalada labaadi tusaalayow buu ka bixinayaa cibaadaadkii lama soo wada koobi kara tira ahaane tusaalayow dhowruu ka bixinayaa oo inta ka dambaysa lagu garto masalada saddexaadna cibaadadaa haddii ay saa tahay macnaheedu tusaalayowgeediina kuwaa ka mid yihiin aanan ognahay rabbi keliya inuu cibaado mutay intaa la sheegay iyo inta lamidka ah qofkii u leexiyo cid aan rabbi ahayn subxaanahu wa tacaala xukunkiisu muxuu noqonayaa masaladaa marka uu dhammeeyo ee masaladaa qaybta u dambaysa oo shirki inay tahay ah buu masaladii shirkiga gadaal uga sii hadlayaa oo shirkiga iyo qaybihiisa buu ka hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala masaailka qaarkood waxaad moodaa innaga soomaalida inaan ka mid nahay dadka laga sheekaynayo ee abyaadan ay ka hadlayaan nusuusta ku saabsanna ay taabanayaan waa sidaan u dhaqanno ama cibaadaadka si ilahi subxana watacaala lahaa dad kale loo siiyo ilaa man raximah ullah faslun fii tacriifi alcibaadati cibaadada qeexitaankeedii buu fasalkani ku saabsan yahay maxaa cibaado la yidhaahdaa inaan mas'alada koobaad meel dhigno masalada labaad wadikru bacdi anwaacihaa ama wadikri bacdi anwaacihaa in noocyada cibaadada iyo waxyaabaheeda qaybo ka mida tusaalayow iyana laga bixiyo masalada saddexaad buu wuxuu yidhi wa ana man sarafa minhaa shay-an qofkii wax iyada ka mida sarafa u leexiya ligayri illaahi cidaan alla ahayn allihii mudatay faqad ashraka wuu gaaloobay oo ilaah labaad buu samaystay oo alla la caabudo tacriifkiibu ku bilaaba wuxuu yidhi uma alcibaadatu inta aan soo sheegnay ee hore ee shuruuda kelimatu tawxiidka ay ugu dambaysay kadib cibaadadu hiya smun waa magac jaamicun kulmiya likulli maa wax kasta oo yardal ilaahu alla uu ka raali noqdo allihii assaamicu wax walba maqli jiray ilaahayga wax walba maqla wax kastoo ilaahay uu ka raali yahay oo ilaahay loogu dhowaado baa cibaado la yidhaahdaa ama muuqaal wax adduunka hamare iyo miro laga gaaraya ha noqdo ama yaanu noqono waxun hawaabkiisa iyo ajirkiisa aakhiro la sugaya ha noqdo saa darteed ba waxay cibaadadu u qaybsantaa markii dhinacaas laga ego cibaada khaalisa oo bidaatiha cibaado ah iyo waxyaaba iyagu bidaatiha aan ahayno biniyati cibaado ku noqda oo ajir iyo hawaab lagaga helo risiqa adduunyada la raadinayo haddii niyo wanaagsan lagu daro nooc cibaadada ka midoo ajir laga heluu noqonayaa adigoo baahi ay ku wado naftaadu waxay jeceshahay uu ku wado rabitaanka naftaada inaad hirgelisa doonaya waa haddaad jidka wanaagsanna u martood xaaraanta isaga ilaaliso ilaahayna aad ku raaligelisood xaaraan kaga deeq doonta aad ugu talagasho ama waajib ilaahay ku saaray aad ku gadatid niyadaadu ay tahay baajir lagaga qoray markii risiqa la cayrinayo inuu su'aal iyo xaaraan kaga baahi beelo naftiisana ku deeqo ciddii ilaahay waajibaadkiisa saaree ubad iyo ilmi iyo ahal iyo qaraabi iyo waalid iyo lamid ahna uu waajibkooda ku guto iyagana si wanaagsan ugu tarbeeya hadday niyadiisu tahay kullu sacyihi waxaa weeyaan waa ajir arrintaa nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaamu markuu wuxuu yihi alfarasu alkhaylu lialaain fardaha saddex baa iskale markuu yidhi hiya lirajulin ajrun wa lirajulin sitrun wa calaa rajulin wisrun buu yidhi farduhu nina dembi bay ku noqdaan intaa ay joogaan iyo haysashadoodu ninna ceeb qaris bay u yihiin ninna ajir bay u yihiin waxuu yidhi nin wuxuubu faraska u soo xirtay inuu diinta ilaahay ku difaaco waa gaadiidkii dagaalku ahaayo qala gaadiidka dheer ayuu ahaa xilligaase oo diinta ugu gurmado faraskaasi waxa uu cuno orodka uu ordo xaarkiisa iyo kaadidiisa ninkan ajir baa uga soconaya wuxuu ku helay farasku beertaasuu iska daaqayaayoo ku xihan yahaye niyadii buu ku helay ninka labaadna niyaddaa ka duwanoo xaqa lagu leeyahayna ma halmaamo isna inaanu dad u baahanin buu gaarigiisa iyo gaadiidkiisa uga jeedaa oo qofna aanu baryin dantiisii ku qabsado ceebihiisa ku asturto haddana ciddii baahan iyo masaakiinta xaqii lagu lahaa ma halmaamin fahiya lilaaki sitrun ceebtisay u qarisaa intuu tuugsan lahay war gaarihiisi war gaari ma haysaa kan aan u baahnay war yaa waxii qaado u dhihi lahaa bay ceebihiisa ilahi ugu asturay wa calaa rajulin wisrun ninna wuxuu haystaa faan iyo xarago iyo hal lagu ararko iyo waxaa weye gaariga nooca uu wato buu wuxuu rabaa dadka saa intuu tusa wallaahi hebel ninka ah maba la ag mari kara hala yihahda faan buu gaari u haystaa ama u gatayba calaa rajulin wisrun weeye saddexda nin isku gaari isku nooca hadday wataan oo isku moodeel ah oo isku taarika ah hadday wataan ninna ajir buu ka heli ninna ceebastur bay u tahay ninna dembi baa uga socda sababtoo ah anniyatu baa kala saartay inama alacmaalu biniyad aan kusoo marray weeye alumuuru bimaqaasidiha kul amrin bilmaqaasid istawa fainamaa likuli mari maa nawaadi aan soo marray tan oo kaleetaa ka mida niyaday cibaado ku noqotay xadiid kale nabiguu shegay alai slat slaam markuu sadaqaadka ka hadlayay fii kuli tasbiixatin sadaqa aakhirka wuxuu yidhi wa fii budci axadikum sadaqa ninkii haweentiisii xaajadooda kala gutay baa sadaqo ajir laga heli waxaa rasuulkeena balugkaadi kaadi an yaqti axadunaa shahwata wayakuunu lahu calayhi ajrun oo anayba shahwiya kulali iyo baahi i wadeeye matii baan ajir ka heli nabig wuxu araytaa wadacaa fi lxaraami ayakuuna calayhi wisrun hadduu xaaraan ku sameeyo dembisu kama soo gaareen haabaa layidhi fakadalika idaa wadacaha fi lxalaali fayakuunu lahu ajrun ajir buu ka helayaa laakiin haddii uu ilaahay xaaraamtan iska xuduudda ilaahayna u ilaaliyo oo xiriirkan iyo guurkan si xaqiyo sharciga waafaqsan u ilaaliyo naftiisa inuu ku ilaaliyo xaaraan iyo zina kaga ilaaliyana qofku ujeeddadiisu ay tahay ajir buu ka heli marka nooc waa noocaas oo cibaadado bixasabi niyati acmaashu weeye acmaal waxaa jira haddaad niyadii wanaajiso ajir aad ka heli cibaadaadka soo geli likulli maa yarda ilaaha saamicuna ilaahu saamicuna soo gelaysa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahudii wey qaybna waa cibaada la yidhaahda lidaatihaa bay u tahay oo salaadii iyo soonkii iyo xajkii cibaado waxaanay maba noqon karaanba salaad aan ilaahay loola qasdaynin maba bannaanaba adigu ama cid kale ula qasad ama wallaahi niya waa isaga jimicsanayaa dheh hadduu yidhahda ninka allahu akbar baan dhihi war rukuuciya waan sujuudi waxba salaad iyo tukashan igama ahe waan jimicsanayaa taasi lama ogola waxaa weeye waa iyada lafteeda lagu gaaloobay markii falka aad samayso kufri weeye waaba cibaada ilaahay cibaado waxaan ahayn maba noqon karaan acmaashaas ducadaa ka mida iyo baryada waxaan cibaado ahayn ma noqon karto marka qaybtaa dambe buu tusaalayowa ka dhigi doonaa laakiin marka aynu nidhaahno uma alcibaadatu cibaadadu hiya smun jaamicun waa ismi kulminaya likulli maa yarda ilaahu wax kastoo alla uu raalli ka noqdo aliha saamiuxa maqlayay baasi nafri ahaana marka loo sheegaa waxaa la dhihi jiray alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah wayardaahu wax kastoo alla jeclay marka raalli yahay baa ilaahay subxana wa tacaala cibaada la yidhaahdaa saas darteed cibaadada labadaa qaybood hadday tahay qaybta hore niyada cibaadada ku noqotaay niyo haddii la waayo aan cibaado noqonin waa iska acmaal adduunye ay noqotaa nin ajir ka heliyo nin dembi ka heliya nin bay ceebastur u noqotaba qaybtan kale niyatulcibaadadii iyo ikhlaaskii haddii laga waayo kufri iyo shirki bay isu badashaa qaarkoodna niyo la'aan maba noqon karaanba sida ducada oo kaleeto haddaad wax baryayso waxaad baryaysa ma dhici karto inaad waxba ka rajaynayn inaad cid barido aad rumaysan tahay waxbana inuuna kuu taraynin waxbana kuu qaban karin kollabana waxba aadan ka helaynin adna aadan rajaba ka qabin wax ka hel aadan ka qabin haddana aad tuugtood barida wax dhici kara maaha maay maaqaan haddii qof waalan oo caqligiisu taam ahayn iyo ilmo sabi ih iyo meel ku barbarasho ih iyo markii la baryaya saasaa la yidhahdaa ducadaasaa la akhriyaa qofkii waxan barashadiisa niyadiisu la jirto ee waxbari iyo duco akhriba aan lahayn waxyaaba saasoo kale u dhacmayn abiici maaha caadi maaha in qofku halkaa intuu istaago isagoo dhibaataysan cid uu baryo haddana uu yidhahdo waxba kama rajaynay waxna kama rabo waxbuu kuu qaban karaana ismelihi wax dhici kara maaha haddaba cibaadaadku waxa alcibaadatu lidaatiha la yidhaahdo waa waxaadaan ilaahay loola qastin ilaahayna aan xaggiisa lala aadin shirki iyo kufri mooye wax kale aan noqon karin walidaalika waxaa la yidhahdaa cibaadadu waa laba imaa mashruucatan wa imaa muxaramatan labadaa mid wey kitaabkii fadfaryada aan kusoo maray sooma waa ibaax waa mubaax waxaa laga soo reebay cibaadada idan sharci in la helo maahane lama samayn karo batra waan iska samayn sida adduunyadii waxaad ku dhacday xaaraan sababtoo tantii sharcigu ogolaamaha cibaadana sidii sharciga haddayna u dhicin xaaraan bay noqotaa iyo wax lagu dambaabo wa fi lxadiidi xadiidkii waxaa ku soo arooray mukhuhaa cibaadada dhuuxeedu adducaa wey malika wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo amhiladii waxaa ka mida adducaau baa ka mida xadiidkan waa xadiidka nucmaan ibni bashiir laakiin lafdigan daciif wey adducaau mukhu lcibaada xadiidka la yidhaha lafdiga waa daciif waxaa ka asaxay min xadiidka nucmaan bashir laftiisa adducaau huwa alcibaada ducadiiyo baryada lafteedaaba cibaadadii ah inay ducadu cibaado tahay oo cibaadada anwaacdeeda ka mid tahay adduca waxaa looga jeedaa baryootanka aad tuugto waa cibaado cibaadadaana waxaa iska leh allah keliya iska leh inay ducadu cibaado tahay xadiidkaana waa sheegay adducaau huwa alcibaada ilaahayna qur'aankiisuu ku sheegayo waxaa ka mid a aayaadka aada ugu cadcad aayaddii suuratu zumar soo maa aafir dheh suuratu haafir aayaddii ahayd wa qaala rabbukum udcuunii ibarya u fiirsa waxaa laga biray duco iyo baryo wey udcuunii ani ibarya astajib lakum waan idinka aqbalayaaye laakiin haddaad baryi weydaan ood cid kala baridaan ina aladiina yastakbiruuna kuwa iska weynaysiiye can cibaadatii an aniga caabudaan kuwii ilaahay baryadiisa ka leexday baa waxaa lagu tilmaamay ilaahay inay caabudaan bay iska weynaysinayaan sayadkhuluuna jahannama daakhiriin jahannam iyagoo ku duloobay geli doonaan waxay diideen ilaahay inay caabudaan inay baryaan waxaa la yidhi waa niman ilaahay inay caabudaan iska weynaysiinayo iskala weynayo iska kibriye jahannama halkay kaga gubtaan ay ku duloobaan way sugaysaa way ogaan doonaan halkaa waxaa ka muuqata adducaaw ducadani waa caam haddaba noocyay leedahay noocyadeeda qaarkeed baa waxaa caan ku yihiin magacyo kale noocyadii magacyada kale caanka ku ahaa saddex nooc baa ka midoo inuu keeni doono alisticaadatu walisticaanatu walistigaahatu waa duco xaalado kala duwan dhaca magacyo gaarana leh gaar baa looga hadli doonaa laakiin cumuumka adducaa bay soo gelayaan waxaa ka mida cibaadadii oo kaleeta khawfun cabsi cabsidu waa laba qaybood waxa la yidhahdaa alkhawfu abiici ma aha ka laga hadlayo qofka aadamihii meeshii wax ka qayli ka yeertay iyo habeenkii goortay mugdi ku noqotay iyo cabsi saasihii ama waxyaaba cadow u arkay uu ka cabsado ama waxa dadkii la yeelayoos arkay uu ka cabsado qori caaradii dhunta laga saaray uu ka cabsado taa ama gaari soorda inuu ku dhaca uu ka cabsado taa waxaa la yidhaha alkhawfu abiici taa lama diidana qofku waxa la arko ama cabsidaa dabiiciga amaha waxa laga hadlayo khawfkani waxaa weeye khawfu اrakbati wاrahbati wey adoo halkan iska jooga oon wax culays oo ku saaran oo kuu muuqdaayay jirin inaad wax ka walwasho ood ka cabsato ood cid un tiraahda amay wax ku yeeshaa amay wax kuu tartaa oo haddaad waxaa u samayn weyday inay wax ku yeesha aad ka baqayso ama haddee waxa aad u samaysana aad ka rajaynaysa inaad wax ka hesha aad ka rajaynayso qof ilaahay baa qalbigiisa muraaqabadiisaa ku jira hadduu salaa tukada ama laga aqbali waayaabuu ka baqayaa hadduu cibaadaadka markuu samaynaya raxmadda ilahay waad ka qadaabuu ka baqayaa macsiya hadduu sameeyo amaa dembi intii laguu qoro lagu cadaabaa buu ka baqayaa saa darteed buu dembiguu samayn lahaabuu khawfan lilaahi uga tagaa cibaado uu dayici lahaa oo fudaysan lahaana dib buu ka xusuustaa wuxuu ka cabsadaa ama inuu cadaab galo ama uu janno waayuu ka baqayaa khawfa raqbatin warahbatin wey qofka sidaas oo kaleetiihi khawfka saas oo kaleetiihi cidaan alla ahaynna waa loo leexin karaa halkanuu joogaa saydkii qalbigaagu iyo weligii qalbigaagu daalacanayaabaa laga dhaadhiciyey mana jooga halkan tusaalahaan halkan aad joogtaa midna xamar buu joogaa aa meel kasii fog buu joogaa waxaa laga dhaadhiciya wuu ku arkaa oo wuu ku maqlaa oo waxaad samaynaysa wuu og yahay hadhow qalbigaaga ilaali wax hadduu qalbigaa ku soo dhaco saydka iyo sheekhuu ku daalacanayaabaa lagaa dhaadhiciyey waxaad ka baqaysaa haddii aad saa yeesho ama qalbigaaga wax uun soo galaan iimaankaa lagaa siibi baa lagu yidhi ama waxbaa kugu dhici baa lagu yidhi ama waa lagu wajaafi baad maqashay ama khayrka dhan baa lagaa xirmaanin oo lagaa hoojin baa lagu yidhi waxyaabo badan baa dadkii laga dhaadhiciyaa haddii siyaaradiisi aad bixin weyda sheekhii kun sano ka hor dhintay waxaad ka yaabaysaa intuu kugu soo aakhara tooso inuu cunaha iyo dhuunta kugu dhego tiq oo lagaa fuji waaya maalintaa dhan kaa yeerto jinna waa laga inuu kaaga soo iska dhigo wuxuu qofku ka baqi karaa jinka ninka jimanka yaqaana iyo ragga jimanka ku xiran ee awfaaqa iyo macsharufalaga iyo dayrabiga fanigooda faraha la galay jin bay la xiriiraan axdi iyo cahdi bay la galaan midada dariiqooyinka kuwii hadda soomaalida aasaasay waa dhaweyta dhintay barag iqaada waxay noo sheegayeen casarkii unbuu intuu gaari qaato unbuu dadka ka bixi magaalada ka dhexbixiya tuulada hal qof ima soo raaci kara unbuu dhihi maalinkii dambe xerta ku cusbaayo iska rarbaadiyaha oo khoofka iyo cabsida sheekha uu xooga yihi ishaare hujuumkiisu aanu qalbigiisa aad u degin baa ka daba orday markuu magaalada ka baxay buu gadaal ka gaaray wuxuu yidhi waxaan u tegey ninkii oo naag cadoo qaawil u sujuudaya shayaadiinta jinka way u sujuudaan waxyaabahaasoo kale ninkan wuu sameeye ma dhihi karo laakiin way sameeyaan nimanka jinka ku shaqaysta jinka waa u sujuudaa kaadina way ku weysaystaan kaadina way u weysaystaan nimanka waaweyn baala dubyaha waaweyn leh ninkii dhowr nin buu u sheegay kadibna jinkii baa dilay baa layidhi wixii kolba waxunbaa isoo hujuumaya isoo weeraraya niman waxba qolaa rabta inay i dilaan aakhirkiina waa la dilay sir buu fakeyey saa darteed baa marara waxaan idiin sheegay jinka ninka ku shaqaystaa intay buubiyaan oy geeyaan xamar oy maantaba soo celiyaan oy buubiyaan oy maka geeyaan oy maantaba soo celiyaan maalinka dambe markay sii qaadaan hawada marayaan bay ama noo sujuud ama waanu kusii dayn bay dhahayaan halkaasaanu kaasii dayn ishaadad la arki maayo meydkaagunbaa dhulka meel kaga dhici badda dusheedaan kugu sii dayn ma kallumada ku cuni markaasuu u sujuudi ballan ma qaadooriyaa ballan haa waaga dambe waxa rabaa loo samayn wuxuu rabaa marka loo samayn waxoogay markii la joogo xal waqtigii baa la gaaray haye kaale noo soo sujuud way u sujuudaan jinka raggii waxaa ahaan jiray ka baxay oo shaka sheekeeya kutub ka qoray baa jira waxyaabaa jinka la shaqaysigooda qaar baa waxaa qalbigooda jinku ku hayaa khawf iyo rucbi jinka wuxuu rabay hadduuna samaynin wuu ka baqayaa hadduunan u khushuucin wuu ka baqayaa xoolaha siday rabeen hadduu loo gowricin waxaa lagu dhihi intaasoo neefoo bisinka loo qabanin hala gowraco ma maydaan maqal weli bisinka ha u qabanina gowracoo bisinka ha qabanina weli laydinma dhihin falaayo maydaan arag marka waa leentiinoo caalam nadiifa oo hagaagay oo suufigii xaarcunka ha uu baaba'ay baa timaadeen marka khawfun cabsida noocaasihi waa cabsida raqbada iyo rahbada ahi waxa qaybka oo kaa maqanoon ku hor joogina laga baqayahay rabbi keliya iskale subxaanahu wa tacaala cid kale haddaad siiso rabbi maadan caabudinay cid kalead caabuday oo mushrik baa tahay weligaaba foorfoorso mushrik ilaah labaad rumaysan baa tahay waxaa ka mid a tawakulun tala saarasho tala saarashaduna iyadana waa nooc cibaadada muhiim ka mid a ilaahayna waa la tala saartaa adigu dadaalkaagaad samaysay beertiibaad fashay gaarigiibaad xirxirtay isku hagaajisay gurigiibaad albaabada soo xiratay dukaankiibaad xisaabihii iyo shaqaalihii iyo wax walba isku hagaajisay maamulkii iyo ciidankiibaad furiimihii iyo xarumihii booliskii iyo nabadgelyada isku wada hagaajisay wax walba waa isku tootoysay ganacsigii iyo adduunyadii wax walba laakiin waxaa su-aal taagana sidaad rabteed ugu talagashay ma u dhici iseu dhici mayso arrintaasi waa arrin saacadaha soo socdaee qeybka ah ku saabsanoo war uma haysid waxaad u baahan tahay haddaba cid aad ku tiirsanaato ood kalsooni siiso ilaahay haddii aad tala saaratana macnaheedu waxaa weeye anigu tabartay waan dadaalay intaan qaban karee asbaabtee lay amrayna waa intaas waxaan rajaynayey inaan ka gaarana ilaahay unbaa iigu kaalmayn kara waan ka rajaynaya ilaahay baan ka rajaynayaa oon igu kaalmaynaya diyaaraddaa kacday ee shidaalkeedii iyo dayactirkeedii iyo seefiskeedii iyo duuliyihii iyo maabkii iyo isgaarsiintii iyo khadkii wax walba loo saxay diyaaradooda caaday sidaa ugu tagaan inay sidii ku gaarto ay khadkii haysato ama khadkeeda cid kale aan soo gelin ama sidii loogu talagalay ay ku tagto waa tale ilaahay gacantiisa ku jirto suu doona uu ka yeeli adigana ilaa wax walba aad gaarto qaybka ka mid ahoo wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu qadan ka mida arinta sidaas ahi marka adigu dadaalka samayso aad midhihii beerta dhulka ku aastaad geliso dhulkii qoyanaay aad hagaajisay inuu midhahaa soo baxo iyo intuu meesha isaga qurmo inuu ku xumaadahay rabbi baa ka soo saari kara rabbi baa haddaba kaalmadiisa iyo rabbi tala saarashadiisa baad waxaad tidhahdaa rabbi ow anugu dantaan samayn karay iyo asbaabtii qaatay ilaahu ii fududee inaad tidhahda waa mid inaad tidhaahdo arrintii anigu waan dadaali oradkeennana waan isku dayi sheekhana garab baan ka haysannaa oo sheekh hebel baa garab iyo gargaar noo noqonna oon isku hallaynayna isku hallaynta sheekhaad waxaa u samaysana iyadana qadiyad kala wey ninkaan dariiqo soo marin sheekhaa la isku halleeyaa oo la tala saartaay waxba wax weyn ma moodo saalimo uma taqaanaan bakooradaha sheekh nuur xuseen baladul aamiinka absarbacda sameyna maqal bakooradahan saalimowga la yidhaahdo ee usan taraqyada lihi nimanka wataay waxaa laga dhaadhiciyey dhinacaad iska mariso cadow kaagama soo dhaco meel gol iyo duur isagoo maraya oo libaaxu ceeyo hanqarayo buu saaxana wuxuu dhihi ushuu xaggaa iska dhigi sheekhebalow wuu dhihi marka ushaa iyo sheekh welu kalsooy marba usha saaliw xagga ka taalimsa libaax cunay intuu saaliw xagga iska dhigay gaari baa soo socda waddaduu mari ushuu saa dhihi waayo sheekha barakadii loo sheegay ushu wuxuu ku kalsoon yahay ushaasi inay gaariga celin ul gaari ma celisaa uli gaari ma celisaa gaariga ugu soo leh bakoorad saa loogu dhigay kaa celini wuxuu ku leeyahay baayi halkaa ma soo dhaafi karo anwaarta iyo ishaarada ku xig jirta baa ka xoog badan juruud ilaahay baa juruud baa ku jirta juruud marka bakooradaha sheekh nuur xuseen baladul aamiinka haddaad aragtaan markii ugu dambeysay waxaa waa dhowtaan gaarisa tagaa ugu dambeysay bishii saddexaad dabayaaqada bishii afraad annagoo kale shah ka cabaynaa niman wata waxaan adeer tan saalimow miyaa saalimogi waaye buuri saalimogeedi saalimogeedna qinne hore maaha waa la subki jiray oo waxbaa lagu tatari jiray oo gaar baa loo ilaalin jiray oo afkay bir ku lahaan jirtay saalimow basaasanoo nin miskiina wata aad garani oon suugiyo waxba la marin afka bir loo gelinin bay ahaydo oo meelo weliba ka dilacsanoo xoolen lagu garaacayo ma aqaana jin wax lala dhacay bay ahayd marka qofbaa wuxuu ku kalsoon yahay sheekhiibaa diray gaajo kasta hadday dhacdo iyo abaar kasta hadday dhacdo iyo cabsiyo colaad kasta hadday dhacdo marba sheekhu hadduu ku diray meeshaana tag uu ku yidhi waa tegi waa ku kalsoon yahayba shirki wey marka ninka sheekha saa u aaminsan ilaah buu ka dhigtay oo isagu caabuday arintaa waxaa lahaa rabbi subxaanaه wa tacaala nabigiisa markuu ku yidhi wallaahu yacsimuka min annaasi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik fama ballaqta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaasi nabigu waa la waardiyen jiray wuxuu yidhi bas iska kala galbada ilaahay baa ii ballanqaaday inuu ii badbaadinayo isaga ku kalsoonahaye maanta kadib waardiye uma baani inuu ku kalsoonaada nabiga u ballanqaaday allah subxana wa tacaala kana saalibowga u ballanqaaday wakaa tawakulku sida loo kala tegay buu jeedaa wallaahu yacsimuka min annaasi ilaahay baa u ballanqaaday bas ilaahay buu aaminay sida uu ballanqaaday inay u fulin isaguu tala saartay ninkanna ushii saalibowga u ballanqaaday ama manaaqibka loogu ballanqaaday hadduu marba niyada sheekha ku hayo oo dariiqadda niyada ku hayo oo wixii loo diray isagu uu sameeyee baryootanka ahaaye meceriya dhul meesha uu joogo aakhariyo adduun meel kastoo uu joogaba in loo soo gurman oo la garab taagan yahay oo hiil iyo hoobo lala garab joogo muriidii laka lbushra takuunu cala alwafaa akun xaadira almiisaani yowma alwaqiicati adiga bishaarayso ballantayada oofi qiyaamada markaad tagto mirka lagu miisaamaya annagaa taagan o taa waa aakhira sooma muriidii tamasak bi wa kun bii waahiqan liyaxmiika fi اdunya wa yowma alqiyaamati muriidii tamasak bi ani iqabso wakun bi waahiqan anna igu kalsoonow oo kalsoonidaada aniga isii buu yidhi maxaad ii qaban liaxmiika fi dunya addunyada inaan ku badbaadiyo iyo wa yowma alqiyaamati labadaba addunya aakhira labada inaan ku badbaadiyo ana limuriidii ana limuriidii xaafidun maa yakhaafuhu wa unjiihi min kuli sharin wa balwatin aniga muriidka i doonayaaye xaafidun mimaa yakhaafu wuxuu ka boqoo dhan waan ka badbaadiya wa unjiihi min kuli sharin wa balwatin balaayo iyo shar kastabana waan ka koriya hadday dhacaan xataa waan ka dhex qaadaa intaa waa munaaqibkaan akhriyayo nafacana allaahu bihi waxaa laleeyahay marka meesha ilaahay ku kalsoonow tawakal tala saara lagu lahaa wuxuu yihi tamasak bii wa kun bii waahiqan liaxmiika fi dunya wa yowma alqiyaamati addunya aakharaba anaa ku badbaadin ilahay maxaad badbaado oga baahan tahay saa darteed way arkeen nimanka waad ku aragteen sheekh habalaaw inay yidhahdeen meel kasta istaagaanba oo ilaahay oo waxle laga waayo arrintan waxaa weeye tawakulkooda iyo tala saarasho oo dhan baa xaggaa martay iska jir marka nafacana allaahu bihi waxa shirkiga waxa la yidhahdo nafacana allaahu bihi arbacada intii la akhriyo kada rajaau inaad rajayso ilahay inaad ka raja waxaa iska leh ilaahay rajuhu waa laba qaybood alrajaau alcaadi